markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan caqabadaha guurka ee haatan dhalinyarada badi ay la kulmaan iyo dhaqankii hore ee guurka soomaalida waxaa soo jeedinaysa soona diyaarisay sahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanayno guurka iyo caqabadaha haatan bulshada kusoo noqnoqda iyo dhaqankii hore ee guurka soomaalida waxa ay ku kala duwan yihiin shaqala-aanta baahsan ee badi dhallinyarada soomaalidu ka cabanayaan xilligan haatan lagu jiro nolosha magaalooyinka ee ilbaxnimada casriga ah oo nolosha kusoo kordhiyey kharashaad badan oo aan awal hore qoysasku daruuri u arki jirin iyo soo bandhigidda badan ee xafladaha guurku waxay keenaan in badi dhallinyaradu ku dhiiran waayaan inay guursadaan amaba guryo dhowaan la yegleelay ay hore u burburaan cabdiraxmaan xasan oo ah wiil dhallinyaro ah oo laba sano ka hor la aqalgalay gabadh ay muddo xidhiidh haasaawo lahaayeen ayaa sheegay in xaaskiisii ay kala tegeen markii uu shaqo waayey nolosha qoyskana ay muddadaasi xaaskiisu keligeed dabaraysay ayada xoogaa dhaqdhaqaaq samayn jirtay oo suuqa ka ganacsata broblem xagga dhaqaalaha iyo wax saas aan isku qabanay gabadhii hadda mar dhow ayaan kala tagnay hadda waxaan ku haaminayaa xoogaa inaan dhaqaalo sameeyo oon dhaqdhaqaaq sameeyo aan mar labaad reer aan yagleelo wiilal badan ayaa gabdhaha ku eedeeyay inay guurka iyo nolosha qoyskaba ku xujeeyaan waxyaabo aanay raggu awoodi karin dhaqaale ahaan balse gabdhaha qaar ayaa aaminsan in wiilashu aanay dadaal iyo shaqo la iman guurka ka hor waatan ayaan axmed oo fikradaasi qabta dhalinyarta ayakaa rabaa naago oo bilaash ahoo waxba laga dhiibeyno banaanka ay kasoo qabsadaanay jecelyihiin naagta waxaa rabaa sida sharaftale in loo aroosto waxay ku heshiiyaan in laga bixiyo labada qof hadday sheekaystaan ayakaa is ogmaanta qofkaas rabo awoodo waxay ku heshiiyaan hadduu awood u haanin inuu iska daayo naagta meel kale ka raadsadaan jeclaana burburka qoysaska oo la aaminsan yahay in uu waayahan dambe aada u batay ayaa mararka qaar keena in carruur badani dayacmaan marka labada waalid kala tagaan sidoo kalena gabdho badan oo yaraan ku guursada iyagoo aan waxbarashadooda dhammaysan ayay noloshu ku adkaataa haddii ay ninka kala tagaan iyagoo aan dhaqaale ahaan cagahooda isku taagi karin qoysaskooduna aanay kafaalo qaadi karin iyada iyo carruurteeda dhaqankii hore ee guurka soomaalida ayaa sida maanta aada uga duwanaa sida ay ka faalloodaan ruugcadaayada dhaqanka soomaalidu ehelada iyo qaraabada labada dhinac ayaa kaalmo ka geysan jiray dhismaha qoysaska cusub halka wiilka guursanaya muddo dheer oo xoolo sii tabcan jiray gabadhuna ay guriga iyo agabka aqalka gudihiisa lagu isticmaalaya ay gacanteeda ku samayn jirtay ka hor intaanay guursan abwaan safiyo xaashi oo ah haweenay dhaqanka soomaalida aqoon dheer u leh oo degan magaalada boorama ayaa v o wda uga warantay sida muuqaal ahaan lagu kala garan jiray gabadha gashaantida ah iyo marwada la qabo ama lasoo furay shan hablood hadday walaala yihiin inanta ugu weyn baa ku burbursan jirta haddii si kasta ay weynaadaan hablaha inanba inantay ka weyntahay bursan jirtay maxay ahayd hablaha timaha loo xamri jiray gamba looma xidhi jirin inantaa maalinta ay guursato ee lala wareegayo ayaa loo gamba saari jiro mariin wax la yidhahdo inantu cishada ay guursato ee mariinka lagu xidho habeen caalaamad leh one bil la yidhaahba ayay gawrici jireen inanka inantu intay isku qabtaan oo ka tallaabsanayeen dabadeedna waa loo gamba saari jiray maalinka dambana inta ay soo ururaan dumarku ayaa gambada loo xiri jiray gabadhii guurdoonka iyadna waxa lagu garanayay dee timaha way qaawanaydo way dabnaydo timaha waa loo xamar wax la yidhaha baa lagu xamri jiro dhuudhuuban baa lagu xamri inantu haddii la guursado oo la furana calaamad timaha ay xidhin jirtay gambada gabadha aan weli gaadhin halkaas inta timaha la yareeya kuwaana kor loo feeri jirayo markaa wax heeraan la yidhahba halkaa la marin jiro dhowr baa loo goyn jiray inanta tarbuush wax la yidhahba loo feeri guurka soomaalida ayaa noocyo kala duwan u kala bixi jiray waayadii hore nooc kastaana wuxuu lahaa qaab lagu wajaho iyo hab loo dhiso reerka cusub cabdisalaan axmed yuusuf oo ah cilmi baadho ku xeel dheer dhaqanka soomaalida islamarkaana hore macallin uga soo ahaan jiray mid ka mida jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho ayaa isagoo ku sugan magaalada nairobi wariyaha v o a khadar maxamuud xareed uga waramay dhaqankii iyo noocyadii kala duwanaa ee guurka soomaalida ilaa iyo toddoba iyo toban nooc oo noocyadii guurka ee soomaalida ka mid ahaan jiray oo laga yaabo dee hadda magacyadoodu markii aanu sheegno qaarkood inay talyaani ama gareeg u ekaadaan waxaa ka mid ahaa nooca la yidhaaho geed fadhiisiga habkii gabdhaha loola kala wareegi jiray baan ka warramaya kan labaad wuxuu ahaa siin kan saddexaad waa dumaal kan afraad waa xigsiisan kan shanaad waa godobreeb kan lixaad waa maqaarsaar kan toddobaad waa digarogasho kan sideedaad waa dhabargaraac kan sagaalaad waa masaafo kan tobnaad waa alkumasho kan koob iyo tobnaad waa udanayn kan labiyo tobnaad waa kadanaysi kan saddex iyo tobnaad waa kudayasho kan afar iyo tobnaad waa isku danaysi kan shan iyo tobnaad waa heerun kan lix iyo tobnaad waa iimayn kan toddobiyo tobnaadna waa ceebayn marka waxaan oo dhan ma qaabkii guurka uu ahaan jirayba sidaas weeye mid kastaana majaal iyo maqaam iyo ujeedo gaar u ah ayay lahaan jirtay kaadee geed fadhiisiga malaha waaba la wada fahmayaayo waa inanta oo gurigooda guurti erge ahy ugu timaado oo wiilu doonaysa ayaa la odhan jiray geed fadhiisi dee qaabkaasaa guurtida timidi ay u weydiisan jirtay reerka ay usoo gallimeen reerkuna ugu jawaabi jiray sikoo kooban baan usoo qaadanayaa siinta waxaa la yidhaahaa ninbaa wuxuu jeclaysanayaa wiil dhaqankiis aada u dhaqan wanaagsan ama waalidiintii uu jeclaan jiray oo wanaagsanaan jiray qaabkii guurka dee qaabbaa guurka habbaa laysugu laysugu min raaci jiray wiilkaasaa marka ninkaas uu siisanayaa gabadhiisa ule hebelo waxaan ku siiyey gabadhayda siin baa la yidhaha kaasna dumaashu inta badan waxyaabaha haddaba lama maqlo weeyaano waa gabadh saygeedii dhintay oo uu walaalkii ama ninkii lahaa dumaalo xifsiisanna waa nin ay marwadii ka dhimatay oo walaasheed la siiyo arrimahan iyaga ah dadka oo idil iskama helaan dumaasha iyo xigsiisan ka midna oo marka hore la kala doonayo gabdhaha sida geed fadhiisiga oo kalea waxaa la ysidhahaa hebelow reerkaa ha ka xigsiisan waayen heblaayoyna reerkaa ha ka dumaal waayen oo macnuhu yahay dhaqan wanaagsan la imow oo haddii ay timaado inuu ninkaagu dhinto kuwa kale ay kugu qaataan ama adigu ninkaasow dee haddaa dhaqan fiican la timaado inantii hore amar alla kaagaga yimaado dee waxaa dhigatay baa yaalla iyo dhintadaadii oo lagaaga jawaabaya ha xigsiisan waay marka cid walba layskama siiya kuwa aan loo ogolayn ama tii hore loo siiyiba loogala soo noqdo ayaa jiri jiray godob reebta waxaa la yidhaahaa markay dagaaladu dhacaan ee laysku riiqmo ee la kala guri waayo mashaakilka bulshada ku dhacay ayaa waxaa la sameeyaa waxyaabo lagu kala hado waxaa ka mid a tiro gabdha ah ayaa waxaa la siiyaa labada reer isdhaafsadaan dagaalamaya rag badan ku kala dhintay marka waxaa dhacda raggii walaaladood dhinteen de waxaa la siinayaa gabadh ninkii dilay walaashiis ah marka de wiilal badan ba udhalaysa wiilaalkii hal wiil buu ahaa markii toban wiil dhasho marka gabadhii ma tobankaa wiil buu laxa jecleeyaa mise halkii walaalkiisi laga dilay buu argoostaa maya dhinacana ka wanaagsanaada waa dhaqan marka heshiisiinta ugu sarraysa dhaqanka odayaashii guurtadii baa sidaa ku xallin jiray waa markay de weliba xaaladdu xumaato mar walba ma aha godob reebtu ay timaadaa meelo guud ahaana gayiga soomaaliyeed meelo aada u yarbaabay marar aan badnayn arrintaasi ka dhacday oo dee meelaha ugu qulqulatooyinka badnaan jiray ahaan jiray gaar ahaana geeleyda dadka u badnaan jiray okay masaafadu waa tan haddaba aynu aragno oo magacyaan fara badan baa loo bixiyey oo la baxsi iyo muxuu ahaa iskuulbasare waxbaa lagu sheegaa waa inan gurigooda lagala cararo oo meel kale lala aado marka xilliga dambe si sharciga hadda loo waafajiyaba masaafaa la yidhaha digarogashada waxaa la yidhahaa malaha waxay ku fiicnayd hablaha masaafada ah waxaa dhacda badanaa ninka gabadha wataa dee ninbuu soo kaxaysanaya uu heliya ama laba markay marka jid baa lasii mari jiray magaalooyinkan faraha badan iyo diyaaradda ina gaarigan la raaci jira amau jirin hayjado iyo dee dhowr badan dhowrta waxaa la yidhaha dad iyo dugaagba wixii duulaan kugu ah ayaa lasii mari jiray intaa lasii socdo gabadhu dee horey laysmaba aqoon jirin waxay qiimeyn jirtay raggan la socdaa uu ka mid yahay kii soo watay haddii ay aragto in ninkaasi kuwa kale la socdaa ka raganimo badan yihiin ama midka la socdaa ka sarreeyo waxaa dhici jirtay gabadhu inay tiraho markii la geeyo meeshii ano ninkan ma rabe ninkan halaygu xidho waxyaabaha inta badan laysku qiimeyn jirayna waxyaabo qofka haddii aad muddo wada socotaan ama muddo sheekaysataan markiiba laga arki jiray ulawiyaadkooda ayay dee ahaan jireen marka digarogashuu noqonayaa dee way iska bedeshay kiiba iska bedelaysa waxaa kaa u dhigmaa nooc kale oo la yidhaahdo muxuu ahaa maqaarsaar maqaarsaarka macnihiisu waxa weeye Taas wuxuu yahay horta cabdisalaan maqaarsaarku wax kale hadda iminku soomaalidan cusub u taqaan yes ha waa maqaarsaar oo maqaarsaarka de waxaa kaloo loo isticmaalaa xoolaha markii neef ilmuhu ka dhinto ayaa neefkii sarwi laga soo jeexaa sar oo kelima kale la saar loo saaraa sarta saas oo kale ama geedba lagu matela saas oo kaleta ama qof baaba hor qabta ama waa neefkii oo lagu sainsaabayo ilmo kale ha ay ugu godlato halkaasay kelmaddu ka timid waana noocii lafteedii oo waa waxaa la maqaarsaaraya nin baa ku jira reerkii nageel badan ah oo laga yaaba inuu weliba madi yahay laakiin aan awood u lahayn gabdhaha inuu eh, la munaaqishoodo oo uu shukaansado oo uu ah loona baahan yahay dee in siid laga reebo markaasoo kale marka waxaa dhacda kuwa firfircoon ee isla reerkaasaba aynan soo shukaansanayo markii lala soo dhaqaajiyo noocan masaafada loola soo reerihii dee la keeno ayaa waxaa la yidhaahdaa ninka aniga maahe ninkaasaa ku doonayay oo na kugu do- kugu rabnaa arrimuhuna dee dhaqamadu ay adkaan jireen oo way dareemaysaa waxaaba ceeb ahaan jirtay gabadhu dee intay nin raacdo inay soo noqoto waxeedaas marka iska iimaansan jirtay allana waaba isaga barakayn jiray waxaa la odhan jiray maqaarsaarkaas oo kale dee marka nink ninkii la soo baxay gabadha haddii uusan guursanin oo yidhahdo ninkan kalaa ku rabay marka si- maxaa halkaasi talagal baaday ahayd de arrintu marka horeba waa lagu soo talagalay ninkan ama nacas buu ahaa ama waxbaa si ka ah waa la waa- waa la dadayaa cuyuubtiisa waxaana lagu raggan kala caawinayo maqaasaad marka noocaas oo kale la yidhahda ina dee kuwa diidi jirayna way iska jiri karaan kuwa intay iska iimaansadaan sida markaa magacaas ula baxay Eh, waxaan eegaynaa dhabargaraaca nooca la yidhaahdo dee dhaqanku wuu adkaan jiray waa inan la xoogayo inan tahay xoogii ma aha la kufsanayay gabadhan gabadhnimadeeda lama aadi karo intaa aan sheegayna masaafiicaasi la sameynaya gabdhaha laguma xadgudbi kari jirin laakiin xoog baa lagu wadanaya dhanged baaba lagu bilaabaya ilaa ay aqbasho kaasna dabargaraac baa la yidhaha, xoog baa gabdha lagu wadan jira Eh, waxaa jira nooc la yidhaahdo eh, alkumasho alkumashadu waa gabadhu markii ay dhalato ayaa don lagu xidhan jiray dumasho alkumasha markaa la yidhaahdo ana ii dooman tahay bay gabadhaasi ahaanaysaa ilaa iyo dee haddii ilaahay amar ku daayo ay kuu soo weynaato aday kuu joogtaa waxaa xiga nooc la yidhaha udanayn oo gabadh eh, qoyskiina ka mid ah oo wax si ka yihiin xagga caqli physicalka ama mataqaana eh, eh, eh, caqliga ay si wax ka yihiin ayaad u danaynaysaa oo dee la guursan waaye oo dee ha dhaqanka iyo diintuba way ku fiican tahay in sidaas la yeelo waxaa nooc kale ah iyaduna nooc la yidhaha ka danaysi dee gabadh abeed madaxweyne yahay si aad janan u noqoto ayaad guursanaysaa ama gabadh abeed sudlaan yahay si aad magac reerka ugu yeelat iyadana waa ka danaysi Waxaa ji- ha waa ku danaysi waxaa jira nooc la yidhaaho eh, ku dayasho waxaad aragtay dee gabaano loo tumayo iyo allaas loo sameynayo wiil iyo gabadh isguursaday nin saa in lagu yeelaa fiicnaan lahayd baaba yaad istiri adigoo inanka ahaa bisaylkaaguna aanu saas u badnayn gabar yaroo marka iyaduna ayaa noocaas oo kale abaad aragtay oo tay ma yeelanaas isku da- wataa waxaa la yidhaha kudayasho ma bisayl ma waxaa jira nooc la yidhaha isku danays laba qof oo labaduba gaadhay marxaladii bisaylka oo bislaanshaha guurka eh, oo eh, dan wadaagid inay yeeshaan ku heshiiyey ayaa waxaa la yidhahaa la odhan jiray isku danaysi Eh, waxaan eegayaa nooca la yidhaha heerunka heerun waa tiro gabdho ah oo reer deganaan jiray ama gayi degan oo guur waayey ama guurku ka daahay ayaa israacaya waxay aadayaan reeraha dee waa la isyaqaanaa reer fiican oo isna way fiican yihin reerkaasay aadayaan guur bay gabdhahaasi qabaan odayga guri reerka gurigiisa ayaa gabdhaha la keenaya odaygaasaa qaab u qaybinaya qabiiladiisa oo midba mid siinaya waana dhaqan in gabdhaha la guuriyo waa soomaalida dhaqankeed waxaa la yidhahaa heerun noocay ugu dambeeya inkastoon dee aada u dadejinayna xilligoon ku xisaabtanayna daraadiis waxaa la yidhaha iimayn inan baad jeclayd oo markaa waad nafsiin way dhacdaa maxaa la yidhahdaa iimayn ama iimayn ama dhaawicid aanu idhaahno Eh, inanta marka ama si aan ku talagal ahayn ayaa waa dhalinyaro de markay xoolaha iyo xodara waa la farkaca ciyaaraaye ayaad il iyo elig iyo waxbaad uga rid waa ii waad iimaysay marka inantii baad dee dhaawacday oo ay jamaaladeedii adigaa marka guursanaya oo haddii aadan xataa ku ta- haddaad wayna dhacdaa kuwo ku talagaloo intay diiday dhaawacda iyagu iyana way jirtaa ee taana iimayn baa la yidhaha cabdisalaan maadaama dhaqanka soomaalida wax badan aad ka og tahay oo waayo arag aad ku tahay ma isleedahay dhaqanka soomaalida meelaha qaar waxaa ku jira waxyaabo eh, nolosha lidi ku ah ama tacadi ama sida in dumarkii waxyeelo loo geysto nin lagu khasbo eh, dhibaato kale ma isleedahay Eh, horta kullu nicma lahaa niqma Eh, wax kasta oo wanaagsani wuxuun bay leeyihiin qurbo dhubaan ah garasho la-aan aan du- eh, wanaag eh, garashadiisa oon aada u durugsanayn dadka hadda jooga aada ugu xeel dheerayn daraaddeed meel bay wax ka cawaran yihiin laakiin soomaalida dhaqankeedu dadyagu ugu dhaqanka wanaagsan
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo